Marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan, inta badan bulshada Soomaaliyeed ayaa isticmaala cuntooyinka saliidda ay ku badan tahay, taas oo sababi karta xaalad caafimaad. Dr. Maxamed Cabdi Salaan, Dr. Caawiye, oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ayaa bulshada uga digay halista caafimaad ee ka dhalan karta in lagu afuro raashinka saliidda ay ku badan tahay sida sambuuska. Cunooyinka ka samaysan saliidda sida sambuuska ayaa qaata waqti dheer marka ay marayaan nidaamka dheefshiidka jirka, kuwaas oo keeni kara dibiryo, calool xanuun, gaas calooleed iyo weliba laabjeex markaasi qofka uu la dhibaatoodo. Dr. Maxamed Cabdi Salaan, Dr. Caawiye ayaa bulshada Soomaaliyeed uga digay isticmaalka cunnooyinka ka samaysan saliidda ama ay ku badan tahay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan si ay uga fogaadaan xaalada caafimaad darro oo soo wajaha.
Een, qofka maaragtay sooman ee calooshiisa ay baahan tahay muddo laba iyo toban saac ka badan saddex iyo toban saac ay gaari karta afar iyo toban saac ilaa ay ka badan Ee, maaragtay afurayo kuma haboono in uu ku bilaabo raashin saliid leh Een, ugumana sii jirto sa- saliidan cadayda la dhahayo waa saliid aad khatar u ah ee caafimaad ahaanna aan fiicnayn jirkan aan la falgelin waxaa la dhahaa ee, saliidan hadda saliid cadayda dadka wax ku shiishaan badanaa ee caafimaad ahaan ma wanaagsano oo waxay leedahay waxaa laga sameeyaa geed la dhahayo bolma oleyn bolma oleenkaas ee, waa saliid laga sameeyana saliidan isbedelin waaye haddii bannaanka taalo iyo haddii jirka gasho labadaba isma bedesho marka togsigay ku noqon kartaa xataa jirka markii muddo dheer qofka la siiyo taasoo ay sii dheer tahay ee, in qofkii uu ku afurayo asoo intaasoo dhan soonay ee, waxay keeni kartaa marka arrimaha caafimaad oo khatar ah mana fiicno Een, sambuuska bis ma ahan wax walba oo saliidda ay ku badan tahay sambuuska si gaar ah wuxuu u- saameynta u keena waxaa waaye maadaama dadkii ay aada ugu badan yihiin sambuuska inay cunaan ee, una badan tahay sambuuska inay ka dhigteen sida caado camal oo qofka haddii uu sambuus cunin afoorka inuusan jirin camal ayuu ka soo qaadaya inuusan soonayn camal uu dareemaya marka waa caado laakiin ma ahan wax sax ah ma ahan nebigana ee, ma jideynin in sambuus bis lagu afuro sida caadiga waxaa fiican qofka markuu afurayo biyo inuu ku afuro oo aan macaan ahayn biyaha caadiga oo saxsaxda ama maysxada ama na- soo filtreeyey inuu ku bilaabo kadibna hal xaboo timir uu ku daro saliid cadayna aan ku jirin ayuu qofka ka dhigan karaa afurkiisa taas marka waxaa weeyaan waxay caawinaysaa qofka caafimaadkiisa